waxaan rabaa inaan ku hadlo maanta hadal aan hadalladayii hore ahayn ee laygu khasbay waxaa laygu khasbay hadalka inaan idhaahdo waxaana markhaanti iigu ah shirkii u dambeeyey oo xabajoojinta iyo muddada lagu qabsaday khudbaddii aan ka eri ninkii dhegaysta baa garanhaya inaan anigu aan hadalkaani kaygi ahayn marka wixii lagugu khasbana hay qodqodin oo hadallada qaar hayga soo qubin waxa weeye waa lay qoday hadalkan waa layga soo qubay waxaan leeyahay laba arrimood yaan rabaa inaan dhinaca galmudug oo gaalkacyo qeybta degan iyo dhinaca puntland qeybta gaalkacyo degan baan rabaa inaan hadal idhaahdo waxaan ku horumarinayaa nimanka galmudug oo degan dhinaca gaalkacyo walaalayaal toddobaatan sagaashan iyo saddexdii markii aynu degnay gaalkacyo oo aan ku ballannay wixii horena in laga walaaloobo wix aan laga samri karinna waxaan ka qaybsanno baynu isugu nimid anigu waxaan ahaa iyo raggii cali qood uu ka mid ahaa allah u naxariistee iyadoon cidina isu gelin raggii dagaari iyo saddex igli iyo badiiradle tegay baan ahaa anoole inagoole war aan isu nimaadno walaalayaalo ma kala maarane markhaantiyaashayday taasi ka mid tahay intaas waxaad wadeen wax aan dhacdooyin marna aan ka dhicin dhinaca puntland waxaa ka mid ah sagaal iyo toban goor oo jid aad gasheen iyo magaalo oo dad ku layseen waxaa ka mid ah toddoba iyo toban shir oo la ballamay oo xabajoojin lagu ballamay oo wadahadal lagu ballamay oo habeenkii koowaad habeenkii labaad habeenkii saddexaad habeenkii lixaad lixdaa habeen inta u dhexaysay adnadoola buqcad dhigteen oo dad baabi'iseen waxaa ku soo dambaysiiseenoo daraa dhacay ciidan afartan nin gaarahaya oo hubaysan oo barqadii geeddi ah dad geeddiyaho barqadii jooga oo safaroo masaakiinoo meel iska marahayo odayaal carruurtoodii wata inaa inta u timaadaan xasuuqdaan ilaad toddoba iyo tobankaas sano waxaanu lahayn war walaalayaalow ka daaye war walaalayaalow ka daaye war sidaani sax maahaanu wadna haddii ay arrintaa aad ku qanacdeen maantay oo laga bilaabo waa idinla qaadannay waxaad nagu khasabteen waa idinla qaadannay ha dhibsanina hadday caana dhasho iyo hadday subag dhasho iyo hadday maal dhasho iyo hadday dhiig dhasho wixii ay dhasho arrintaasi arrin aad nagu khasabteen weeye puntlandna waxaa ka go-aanada qaybta degan gaalkacayo in ay arrintaa idinla qaybsadaan oo idinkula dhaqmaan idinka intaasaan idin leeyahay inay sidaa tahana idinkaa markhaanti ka wada aho mid aad inkiri kartaan ma jirto inaad jidka gasheen sagaal iyo toban goor welina aan jidkiina la gelin waxa la galaana waxaa weeye waa waddada jariiban iyo waddada galdogob waddada xarar dheere iyo waddada hobyood weli wax ka dhacay ma jiraan marka macnaheedu waxaa weeye anigu waxaygii meel baan dhigtaye waxa laysku haystaa adiga waxaa hungurigaagaa laysku haystaa weeye wax badan baanu idinka waaninay hadda waana la geli karee annagu waa iska ceshanayno waxaan islahayn warlafaan la xoori doonin feenta lagama ileeyee ma kala tegayne inagu hadday iyagu bala galeenoo iscesho waayaan annagu yaynaan ka darin war yaynaan ka darin awal saasay arrintaa annaguna aan kaga maqnayn idinkuna waxaad u wadeen oo aynu isla ognahay oo aynaan ku kala leexanayn nimankaasi nabad ha u fariisan waayeen si ay mudug uga guuraan horta waxaan idiin caddaynayaa haddii laba qof harta iyo hadday shani harto meesha aad tidhaahdeen ha laga raro inaan laga guurayn bala allah uga dhigo wallaahi inaan laga guurayn oo bilaahi inaan laga guurayn horta taas ku seexda kuna harsada in la dhammaado oo dadkoo dhani dhammaado anigu ma sheegin laba qof intay nooshahay godod iyo jeexdin iyo gaalkacyo waa la joogahayaa ee waddada caana ka dhan iyo waddada teeraga iyo tangeldugobna waa la joogahayaa taa horta ku talagala haddaad iska dhaadhiciseen oo dadkiina waxgaradka dadkiina xaqiiq layla aad tidhaahdeen nimanka xabad ha lagu raro xabadna laku rari mahaye inaan wax difaacanoo degaan samaynaba way nagu beertay idinka saasaan idin leeyahay dagaalaan annagu iclaaminay ma aha go-aankiinii baan idinla fulinaynaa wixii ka soo baxana idinkaa noo horseeday waana wadaagnaa idinka saasaan idin leeyahay puntlandna waxaan leeyahay nimanka waa la qaadanaynaa jidka in la gala waa la qaadanaynaa magaalada in la galo waa la qaadanaynaa ha la wada hadla haddii la yidhaahdo in la diido oo qofkii wadahadal iyo nabadkeena dhagax lagala daalo waa la qaadanaynaa haddii nabad lagu ballamo ciidan in la diro inta shirka lagu wada hadlayo dad la laayo waa la qaadanaynaa war walaalahayo waxa ay noo jideeyeen baynu la qaadanaynaa waxa ay dhashana waa wadaagaynaa hadday dhiig noo gash- dhashana waa wadaagaynaa hadday caana dhashana waa wadaagaynaa sidaasay inoo tahay dhexdeennana waxaa inoo ballana oo maanta weliba cod dheer aan ku leeyahay ha la wada hadlo qofkii soo jeediyey oo reer puntlandna dhagaxa lagu dilo waxaan soo jeedinayaa anigu sagaashan iyo saddexdii iyo maanta inta ka dhex leh waxaan lahaa war ha la wada hadlo war yaan lagu dayan war ninka waxbiya yaan lagu dayan marka waxaa la yidhi qofkii aan quus aqoonin laftiisa quusa qofku waa inuu quus yaqaano wax ka samri karaa hadduusan quus aqoon asagaa quusa reer puntland qofkii wadahadal soo jeediyo innagaa waa inoo dhagax in lagu dilo I- iyagana idinkana waxaan idin leeyahay taladiinnii baynu ku soconaynaa balwaagii wax kale ay keentaa la arko wasalaamu calaykum waraxmatullah Eh, waa mahadsantahay nabadan hal su-aal baan raba inaan ku weydiiyo Eh, warar baa hadda naga soo gaaraya godad eriyadeeda oo sheegaya in halkaasi eh, dagaal uu ka dhacay arrimahaas maxaa ka jira
ee adeer waxa weeye anigu godad in wax laga soo sheego ee, hadda ma bixiidsanahayo xog rasmiga kama hayo laakiin waxaan kuu sheegahayaa waddankaasi nabadi waa ka dhammaatay nabadi kama muuqato mana jirto sida ay wax noqon doonaanna hadda ilaahay baa yaqaan laakiin in godad hadda wax ka dhaceen oo wax ka dhacayaan oo wax ka jiri doonaan way jirtaa arrintaas Ee, taas waxaan ugu baaqahayaa dadka intii aan ugu baaqay anigu wax badan baan nabad ku baaqay wax badan baan isku dejin ku baaqay wax badan baan waqti ku beerdareeyey qaybta galmudug oo deggan gaalkacyo qaybta mudug oo gaalkacyo degani ma rabaan nabad ma rabaan nabad dadkana waxaan ugu baaqayaa iyagana waxaan ugu baaqahayaa reer galmudug oo waxaad noogu baaqdeen oo nagu khasabteen baynu fulinaynaa reer puntlandna waxaan ugu baaqahayaa nimanku nabad ma rabaane aynu iska celinno